dad dowladda intay shaqo u dirsatay ganacsataa oo masaakiina lacagtoodii la sii waayey oo in badan laga qabo oo dowladba dowlad ka dhaxashay ayaa jira dowlad dadkeeda dhacaysa anu weligay ma arag isu qabe aan loo qabin oo isla qaalan baa jira idinkaa isu haysata inaad macno leediin xukuumaddiinni iyo wasaaraddii maaliyadda wataa wax macnaha ku samaynaysaa male anugu waxaan leeyahay hawshaa ilaa la qabto oo dadka soomaaliyeed xuquuqdoodii la siiyo wax la ansixin karaa ma jiraan xildhibaan warbixinta dhinaca kharashka ee qodobka saddexaad ee kororsiimada ee loo qoondeeyey 2.6 milyan in lagu bixiyo curaartii ama deyntii baarlamaankii sagaalaad sida uu qaraarku ku cad yahay iyo warbixinta hadda khilaafka ka dhexeeya in la iswaafajiyo mudana guddoomiye inaan la kala soocin golaha baarlamaankii sagaalaad oo hal ah in la wada bixiyo xuquuqdooda haddii aan la bixinaynin oo heshiis cid aynaan anagu wakiilanin go-aan ay ku gaartayna in baarlamaanku uu arrintaasi isagu saxo oo uu arrintaa joojiyo cid maarata annagu gacanteenna wax ku cod ma jirto waxa weeyaan inaan miisaanku noqoshada aan maanta la ansixinin
budgetka cusub ee sanadka 2020 waxaa ceeb ah oo baarlamaankan ceeb ku ah in uu miisaaniyad ku-celin laga rabay juun inuu ansixiyo may inta la diyaariyo shan iyo tobanka juun inuu ansixiyo ama diido inuu december oo la rabay maanta budgetkii sanadka cusub in laga hadla uu hadda uu ka hadlaa xisaab celin ku-celin miisaaniyadeed miisaaniyaddan goormaha la isticmaalaya su-aal waaye projects waaweyn ayaa ku jira garoomo la dayactira ayaa ku jiro waxaa ku jira maaragtay briijo la samaynayo waxaa ku jiro safaarada la dhisaayo la dayactiraayo goormaa lacagtaan la bixinaa sanadku waaba dhammaadee goormaa la bixinaa la isticmaalaa goormaa la qorshaynaa goormay wasaaradda fulinee
waxaa qofka u dhameeyey waa boqol sideed iyo toban waxaa jiray shan iyo toban